Macadka Heritage waxa uu soo bandhigay cilmi-baaris cusub oo magaalada Muqdisho lagu sameeyey. Bandhigga cilmi-baaristan waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya, ururada bulshada rayidka ah, aqoon-yahano iyo bahda waxbarashada. Macadka Daraasadda Sare ee Heritage oo kaashanaya ururka isbahaysiga cilmi-baarista caasimadaha Afrika ayaa waxa ay si wadajir ah u sameeyeen cilmi-baaris ku saabsan caqabadaha ka jira caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho. Ee dhinacyada xoogga lagu saaray daraasaddan ayaa kala ahaa caafimaadka, dhaqaalaha, amniga, dhalinyarada, deegaanada aan rasmiga ahayn sida goobaha dadka barakacayaashu ay degan yihiin. Goobta cilmi-baarista lagu soo bandhigayay waxaa ka soo qayb galay ardayda jaamacadaha Muqdisho dhigta, ururada bulshada rayidka ah, aqoon-yahano iyo qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada Muqdisho ku nool. Maxamed Maxamuud Suudi oo ka socday rugta ganacsiga iyo warshadaha Soomaaliya ayaa waxa uu qabaa aragti ah in Muqdisho si weyn u korayso oo horumar ballaaran ay gaartay, cilmi-baaristanna ay soo bandhigayso caqabadaha magaalada ka taagan.
runtii farxad weyn bay ii tahay inaan ka qayb galo shirka soo bandhigista cilmibaarisyo ee laga sameeyey caasimadda muqdisho runtii een, cilmibaarisyadu waxay focus ka saarayeen laba shay land and connectivity wax la yidhaahdo iyo safety een, iyo security een, oo dhulka labaasay xoogga saarayeen runtii eh, khubro fara badan isku tagtay maskaxdaa la shiilay waxa waxaa laga dooday sidii caasimadda loo horumarin karo iyo waxyaabaha caqabadaha haysto sidii een, maxaa la yidhahdaa dadka aqoonsi in loo sameeyo runtii magaalada muqdishona afro percentage ayay maxaa la yidhahdaa isha ayay kobcaysaa oo way fidaysaa Een, sanadaha soo socdo iyo bilaha soo socdo sida qiyaasta ay tahay waxaa laga yaabaa in ay ku fido magaalada een, ilaa iyo afgooye inay gaarto caasimadda runtii caasimadda dadka jooga si ay dhul u helaan een, dhulku wuxuu u baahan yahay registration dadkuna waxay u baahan yihin ayaguna aqoonsi in loo sameeyo Een, maxaa la yidhahdaa ii sheeg runtii cilmibaarista waxaan ka faaidna waxaa ka mid ah magaalada muqdisho inay ka guureyso guryaha filooyinka ahayn ay u guureyso apartments ina- ina- inay maxaa leedahay ay u guurtay Een, sidoo kaleete bullaacadaha iyo biyaha iyo caqabadaha dadka haysta ayay ka mid yihiin Een, sidoo kaleete in laga saaro oo maxaa la yidhahdaa ii sheeg xal loo helo dadna een, guryo way dhistaan Een, runtii hadda magaalada maxaa la yidhahdaa, sheeg adduunyada wad- dad saboola waxaa jira class- classes wax la yidhahdo nolosha dhexe dabaqada sare iyo dabaqada hoose marka dadka dabaqada u hooseysa ah waxaa muhiim ah in maxaa la yidhahdaa ii sheeg een, dowladda ay caawiso loo gurmado laakiin saas ay tahay horumarkii iyo guri dhisidiina iyo wixiina maxaa la yidhahdaa ii sheeg way sii soconayaan laakiin dadkaas nolosha sare ku nool ayaa waxaa la rabaa in nolosha dhexda ku nool inay u gurmadaan ay caawiyaan meel kastoo caawinaadda way ka jirtahay loo gurmado dadkan maxaa la yidhahdaa ii sheeg oo faqriga ah oo aan guryaha haysan iyo abaaraha ku soo noqday abaarta guudna waa wax een, ilaahay uu keeno oo dadka uu ku riday laakiin dowladda waxaa laga rabaa ayadaa dadka mas-uulka ah inay shaqooyinkaas qabato ee dadkan maxaa la ii sheeg abaarihii iyo wixii looga hortagi lahaa dadka yani in la samata bixiyo ayaa loo baahan yahay cilmibaarisada een, waxay leeyihiin wax loo focus ay leeyihiin marka mid walba waxay leedahay focus iyo diirad gooneeda marka tan marka horumarka caasimadda iyo caqabada haysta ahayd shirar kale waa jiraan oo looga hadlaayo ma- dadka see loo badbaadiya abaaraha looga hadlaayo Een, shirar waxaa jira wasaaradda qorsheynta ay qabatay oo shalay oo la soo xiraayay iyo maalinka sii horreeyey abaaraha iyo xal waara si looga heli lahaa ayaa looga hadlaya marka shirkan marka focuskiisu wuxuu yahay caasimadda si loo horumarin lahay horumarka iyo researchka naftirkiisana dadka abaaraha iyo ge- maxaa la gegsi wax loo adkaysi sida u heli lahaayeen xalka iyo waxyaabihii lasoo bandhigana shirkan qayb weyn ayuu ka yahay laakiin waa wax aad u yar waxaa fokusa saaraya amniga iyo dhulka sidii lasugu xiraa iyo sidee magaalada muqdisho xaggee u socotaa iyo sayiskeeda iyo bal- iyo isbalaarinteeda iyo caqabadaha haysto sidii looga baxaa abaaraha iyo dadka ku nool iyo dadkan jooga sidii loo loo gurman lahayna qayb weynay ka tahay shirkan way ku jirta wax- waxyaabihii lagu soo bandhigana ka mid ay ahayn dhanka kale qaar ka mid ah ardayda magaalada muqdisho wax ka barata ee goobta cilmi-baarista lagu soo bandhigayay soo xaadirtay ayaan wax ka weydiinay fikir ahaan muqdisho iyo kobaceeda iyo waxyaabaha cilmi-baarista ay ku arkeen bismillaah asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh anigu magacayga maxamed cabdi maxamed waxaan ka mid ahay dhallinyarada ka soo qayb gashay barnaamijkan een, ee soo qabteen ee, macadka macadkan aadka u weyn ee heritage Een, waxaan ka faa'iidnay waxyaabo aad u badan een, waxaa ka mid ahay ee, waxaa meesha imaada khubaro oo dhanka oo ku takhasusay dhulka ha ahaadaan wax walba ha ahaadaan Ee, waxyaabaha ka mid ah ka faa'iida waxaa ka mid ah in een, ay ka hadleen macnaa kaamamka barakacyaasha ka jiro gobolka banaadir een, khaasatan muqdisho waxaa kaloo ka mid ah waxyaabaha ugu muhiimsan ee ka hadleen ee soo jeediyeen waxaa ka mid ahay een, een, horumarka kala duwan ee laga samaynayo gobolka banaadir khaasatan een, soo- waxyaabaha soo koraya waxaa ka mid ah in la dhiso oo kale dhulal badan sida een, maxaa la dhahaa, real estates dhul abaartimenti badan in laga dhisayo muqdisho kuwaas oo ka mid ah waxyaabaha ugu badan hadda ee soo koraya muqdisho magacaygu waa saciid cali dugad maxaan odha wax ku faraxsanahay inaan maanta qayb ka ahay maxaan odha ardayda soomaaliyeed maanta maxaan dhahay goobjooga waa soobadhigtaanka maxaan dhahay taariikhda ama maxaan dhahay sooyaalka magaalada muqdisho oo maxaan dhahay khubaro iyo maxaan dhahay macalimiin cilmibaaris fara badan oo maxaan dhaha qusaysa magaalada muqdisho ay ku soo bandhigeen taasoo maxaan dhaha uu qabtay macadka heritage oo maxaan dhahay aad aan kaga mahad celinayno runtii waxyaabo badan oo faa'iido leh maxaan dhahay cilmibaaris ku saabsaneed iyo khubaradii maxaan dhahay soo jeedinaysayba aan ka faa'iidnay oo ugu horeeyaan maxaan dhahay sida maxaan dhahay magaalada muqdisho horumarkeeda iyo maxaan dhahay fiditaankeeda uu ku socdo maxaan dhahay waa waa u mahad celinaynaa waana soo dhaweynaynaa maxaan dhahay runtii muhiimad aad u weyn bay u leedahay dadka ku nool magaalada muqdisho in maxaan dhahay ay helaan xog ku saabsan magaalada ay ku nool yihiin iyo maxaan dhahay hoolaha ka socdo waa waa ku mahadsanyiin baa leen dadka population maanta ku nool iyo maxaan dhahay population marka ayada ku nool ku noolaa waxa u dhexeeya farqi aad u weyn marka fiditaanka magaalada iyo maxaa dhahay sida bobuleshkeeda iyo baaxadeeda isku bedelay baa waxay maxaa dhahay wax yacni aad cajiib u ah marka waxaa isleeyahay maxaa dhahay muhiimad weyn bay leedahay in maxaa dhahay waxyaabaha ugu badan in la faaqido u baahnaa bismillaah magacaygu waa sumaay maxamed cali ka soo qayb gashay bandhigan aad weyn bandhiga cilmi baarista lagu qabanayo hadday noqoto waxyaalaha ka faa'iida horta waxyaalo badan aad uga faa'iida mar markii si dambays inuu wadanka hore hore usii horumaraayo sidoo kale waxaan kaga faa'iiday in dhulaha awaaraha iyo meelaha aadka u badan oo lamadegaanada in la dabargoyn doono iyo sidoo kale waxaan ka faa'iiday khubarada sida fulinta arrinta ay kaga hadlayaan ka faa'iidaan isidhi kara manhajka waayo hadda waddadooda ayaan ku jiraa weli dad badan ani aan jeclaa inaan ku daydaan kaga arkay marka waxaan rajaynayaa kulankan kulankiis xigay dadka cilmi baarista inaan ani aan ka mid noqdo weliba meelo badan ana aan raba inaan kaga cilmi baaro oo aan hadda aan weli la bilaaban waddanka in looga cilmi baaro daraasadan la soo saaray ayaa muujinaysa muhiimad gaar ah inay u leedahay bulshada ku dhaqan caasimadda soomaaliya dhiirigelinta iyo dardargelinta goobaha ganacsi iyo amniga magaalada iyo deegaanada aan rasmiga ahayn oo ah goobaha ay ku nool yihiin dadka barakacayaasha ah waxaana daraasaddu ay soo jeedinaysaa in xal waara laga gaaro iyada oo la kaashanayo dowladda hoose iyo guud ahaanba dowladda soomaaliya hogaamisa